haddaba dadka ku dhintay weerarkan waxaa ka mid a ilaa iyo toban qof oo ehela guriga iyaga beledweyne ee xuseen xasan dhaqane ayaa khadka telefoonka ee maxaas kula xidhiidhay jaamac maxamed cali oo toban qof oo qoyskiisa ah ay ku dhinteen kuwaasoo ay ku jiraan hooyadii iyo weliba aabihii magaciisa waxaa lahaa jaamac maxamed cali ceeraan aan ku magac dheerahay inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun inaa lillahi wa ilaahi raajicuun walaalow dad musiibo aan isugu sugutan xaaladda halkaas ka dhacday xilli aniga salaada laga soo baxay camal ee xilligaas masaan haye marka anigaan kula hadlaya waa jiifay qaraxa hore markaan maqlay guriga igu soo dumay darasaan ku jirta soo dhacay darsada hore markaa imaaday oo qaraxi labaad haddana dhac walaalo haye dadka ehelkaada ah oo qaraxa ku dhintay tiradooda iyo haddii aad noo sheegto waxay kala yihiin walaal dadka marka hore musiibadaas ee halkaas kula dhacday waa dad gaarayo ilaa toban qofood iyo qof dhaawac ah markaan similkiika aan ka hadlo dadka laba waxay ahaayeen labadii dhasho waalid hooyo iyo aabbay ahaayeen isheek nina wuxuu ahaayay abtigay hooyo la dhashay gabar laba gabdhood gabar wiilna wuxuu ahay walaalkaani la dhashay oo hooyadii aabbe gabar iyo wiilna waxay ahaayeen kuwa abti oo gabar la dhalatay ay dhashay oo xaafadda markaas ayna kasoo hartay gabar iyo wiil gabarna adeeraan u ahay oo gabar oo imtixaan hadda u gashay hay-adda saas oo hadda inta shaqada bilaabaysa aheeday shaqada maanta laga ina bilowdo hay-adda qaata saas masan jaamacadna ay kasoo qaljiisay iyo iskuul masan
jaamac haddii aad noo sheegto qoyska toban qof a wax ku noqotay dhimashada adiga maadaama qoyska aad ka mid ahayd markii ay wax dhacayeen ma ku sugneed guriga mise waa ka maqneed guriga hadda masiibadu ka dhacday guriga oo u dhow asiga masiibada ka gaartay oo nagu nagu dumay oo hal boos oo udhexeey aan ku noolaanay masan aan jiifay masan haye marka gurigan kaloo masiibada ka dhacdana hal gabar oo maharada hadda basaa ka fakataba inta kale ma ka fakanba wiil iyo gabar dhaawaca ka fakaday yaana been sheegin
waayahay su-aal kale aan ku weydiinaya jaamac tiro toban qof gurigaas ay ku dhimatay oo hooyada iyo aabaha dadkii deganaa ay kamid ahaayeen ma jiraa wax ka badbaaday marka laga reebo gabadha aad sheegtay oo walaasha ah iyo adiga oo guri kaleo ku dhegan deganaa
walaala wax haba yaraatee ka badbaada wax kale iska daaya xatay boorsada dharka ugu jira xatay maka badbaadeen labadan qofood hadda xatay dhaawacooda ay ka badbaadeen suuli ay u baxeen oo macnaha guriga hadda masiibada wax macnaha meesha dadka masiibada ku dhacday ay ka sirfinaayeen ay suulihii macnaha ugu maqnaayeen sidaas ayagu masiibada waqtigooda dhimaan ku badbaadeen ma aha meesha anan baa guriga ku yilaxatay waa shikiga kaagalaha
marka gurigiina in qarax intaa la eg looga soo bartilmaamaysado maxaa is leedahay ma saldhigga booliiska u dhowaa ma xarun dawladda u dhowaa maxay tahay wax loo soo beegsaday saa dareemi kartid ama qiyaasi ahayd walaalo taas hadda magaalada dhexdeeda ahaday waana masiibo iyo ajal qorneed oo wax walba saasay eedanba saasoo cabirkii go mal dhihi karo wax walba oo wax qoran soomaa qoraal kalena lama dhaafi karo marka hadda meel loo rabana ilaahay baa yaqaano saldhig hadda ciidankana wuu noo dhawaay marka dhib ma lahan meesha alle subxaana ala ugu talagalay inuu muddaana maraysa waana maray masan
jaamac maxaa dareemaysaa dhib intaa la eg oo qoyskaada soo gaaray oo hooyada iyo aabaha ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay bal maxaa dareemaysaa wallahi bilahi walaalow dadka ehelaa anbo waalid ah anbo walaal ku dhintay iyo dadka aan isu naqaano oo haddana reer maxaasan isku ahayn meesha ku dhintay iyo makala xanuunba walaalow waxa aan dareemaana xaaladeyda wax aan ku cabirin maqayaasi kale walaalow xanuun aad aan dareemaya masan dadka naga dhaawaca bulshada laga reebo saddex qofood ee aan abtiya macnaha uguursay dhaawacaas dhaawaca kale hadda waa laba qofood dhinaciyana xamar baa loo qaaday jaamac waan kaaga tacsiideynaya ilaahay sabar ha kaa siiyo ayagana meel qabo ilaahay mariyo aamin walaal insha allahu taala